aamino waa haweenay da-deeda u dhaxaysa soddon ilaa iyo afartan kuna nool magaalada hargeysa waxa ay cudurka airis kala nooshahay muddo lix iyo toban sano ah waxa ay sheegtay in cudurkan ay ku qaaday hab aysan filanayn waxaan la noolaa lix iyo toban sano imka weeyaan labadii kun iyo shantii bay ahayd bishii shanaad ninka aan isguursanay markii hore waan wada joogi jirnay inan baanu lahaa kadib waan ku noqday markii aan ku noqday unbay waxaan igaga dhaceen dabeed xan baan maqlay xantii markaan maqlayna cisbitaalka weyne hargeysa ayaan saani u tegay adugu waa layga baaday waa layga helaa marka iminka waa lix iyo toban sano labadii kun iyo shantii bishii shanaad bay hayd sanadka markii uu ku dhacay cudurkan kadib ayaa waxa ay sheegtay in xaaladeeda nolosha ay aada u adkaatay
aada baan horta markaa ayaan nagu dhulka u galay takoor badan baygu dhacay dee isbedelka igu yimi muriba igu timi maxay tahay waan is ururiyey famili macaan maan lahayn anigu faamiligeygiio dhan waan ka tegey maxay tahay adigu faamili macaan maan lahayn faamiligeygu ma dhisnayn hooye maan lahayn aaba maan lahayn walaal maan lahayn adigu dadkii markaa io faamiliga ahaa oo dhan markay ogaadeen de waa anigiiba xitaa istakoorayba iska ururiyey xaaladaydu markaa xaalad adag ayay gashay waxay kaloo sheegtay inaysan hadda shaqaysan karin iyada iyo dadka la midka ah ee la nool xanuunkan maxaa yeelay bay tiri caan ayaan noqonay dadkuna waxba nagama iibsanayaan ma shaqaysan karno anagu weliba anigu inan waxaana aada u caanaa ma shaqaysan karo meel ma mari karno wax shaqoona qaban karnaa horta maba jirtaba haddii imanka lacag naloo dhiibo lahaa shaqaysta inaan nolol maalmeed ka dhigano maba shaqaysan karno haddaansu nala shaqo qabta waxna soo sheega maba garanaysidba wixii lagaamaba iibsanayo jaad liibaan noqday jaadkii liiga iibsan waaye meherad baan furtay shaacii waa liisoo geli waaye sidii baan aan ku joojiyey xitaa haftan qaaday haftadii xitaa waa liiga iibsan waaye caruurteydii anagaa dib u toolanay hablahaygii anagaa dib u toolanay maryihi sidoo kale haweeneydan ayaa waxa ay ku talisay in aada looga digtoonaado hababka kala duwan ee lagu qaadi karo cudurkan iyadoo si gaar ah ula hadashay dhallinyarada ragga iyo dumarka intaba waxaan odhan lahaa horta ilaahay ka baqda ninkii xanuunka la noolow haddaad xaaraan ku qaadayna ilaahay ka baqo ilaahay u noqo haddii aad si kale ku qaadayna ilaahay u noqo dhallinyarada weliba ayaan la hadli lahaa xanuunka la nool dadkiina ilaashadaan odhan lahaa idinkana halaydin ilaaliyo idinkuna dadkiina ilaashada dhallinyarada negatifkabaan sheegaya weliba imaka soo kacaysa gobolada waqooyi ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee uu cudurkani ka jiro waxaana inta badan uu kasoo galaa dibadda sidoo kale koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa waxay dadka cudurkani kasoo qaadaan xeryaha qaxootiga ee ka baxsan dalka sida lagu sheegay warbixinno sanadkii hore lasoo saaray